runtii waxaa aada iyo aada uga xunahay faraha maaragtay gaalkaayo ka dhacay maaragtay inaa l inaa la raajicoon inta ummad maaragtay muslimiin ama soomaali ku dhimatana maaragtay waa uga tacbeenaa waxaana leenahay wax maaragtay aada iyo aada looga xumaado waayo waana waxa mar walba waxaa nabadiisa ay ka sameeyaan dalka ama dadka ay ku wadaan runtii waana arrin aada iyo aada dhib u leh ummadda soomaaliyeed waxaana loo baahaya runtii arrintan ummadda soomaaliyeed meel walba joogto inay gacmaha iska qabsato oo arrintan maaragtay muxuu ahaa ay si fiican uga gaashaamato waayo waa arrimaha aada u xanuunka badan oo si aada maaragtay in wax la isaga qabto loo baahan yahay ama si aada in la isaga ogaado loo baahan weye runtii waana ka taasiyeyneynaa waana ka taasiyeyneynaa runtii aada iyo aadaan uga xunnaha waa garta marka mar haddii gaalkacyo qarax uu ka dhacay gaalkacyo iyo cadaadana wax badan iskuma jiraan ka galmudug ahaan maxaa adinka idinkaga qorshaysan dhanka ammaanka
runtii gaalkacyo waa dee waa waxay kamid tahay magaalooyin galmudugay kamid tahay oo galmudug waaye marka muxuuahaa annaga waxaa naga qorshaysan dagaalkii awalba nagala qorshaysnaa argixisada ama nabadiiska sidaan ula dagaalamayna haddii layaraa waa garta marka qorshaha mid igu jirta in maamulka puntland oo kale a iska kaashataan sidii loola dagaalami lahaa ama looga hortegi lahaa weerarada iyo qaraxyada ay geystaan al-shabaab
aada weyn aada weyn si aadayna ugu jirtaa waana ka xunnaha waana ka hortegeynaa waana jecelnaha inaan iska kaashano insha allah duulaara waa garta marka hadda qaraxa maanta dhacay dad badan baa ku dhintay oo aan waxba galabsan oo maaragtay iyagoo waxba ogeyn qarax lala beegsada marka markaad fiiriso ka waran qof muslima inuu qof kaloo muslima inta weeraro uu maaragtay isku qarxiyo sidee dadka muslimiinta u arki karaan maaragtay ra'yigooda runtii diidaha wax banaan maaha waxaas waana ka xunnahay wax laga xumaadana waayo waana waxyaabaha aada iyo aada uga xunnahay marka waana wax xun waayo wax fiican maaha
waa garta marka adinka galmudug ahaan dagaal baad kula jirteen al-shabaab oo deegaano badan waxaa jira maaragta aad gacanta uga dhigteen bal ka waran hadda maxaa idinga qorshaysan ma sii wadaysaan dagaalkai al-shabaab ka dhanka ah
si fiican ha ha si fiican muxuu ahaa dagaalka al-shabaab anaga horena waa kula jirnaa haddana waa kula jirnaa waana wadeynaa runtii ummadda soomaaliyeedna nabad ay ubaahan tahay qof walba nabadda ummadda soomaaliyeed kasoo horjeedana in lala dagaalo diyaan aan nahay hadii leedahay marka shacabka maxaad ugu baaqi lahayd shacabka reer galmudug aa ku dhegeysanaya gabagabada maxaad kula dardaarmi lahayd
runtii shacabka waxaa usheegi lahayd maaragtay in ay is-ilaaliyaan gacmaha isqabsadaan iskana jiraan arrimahan meesha ka dhacay sida xaaladda tahay waana wax aada u xunaan leenahay maaragtay